بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي حيصلا خيارتنا دقيتنيسا كسو دوادا برنامجكي ساك إيو دونيدا waa subax khamiisa sideedda bisha disembar sanada labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada aan idinku haya barnaamijka saaka iyo dunidana waxaa ka mid a degmada qandala oo saaka degan kadib markii ciidamada dowladda puntland ay shalay kala wareegeen xoogagii daacish taabacsanaa ee degmadaas ku sugnaa afartankii cisho ee lasoo dhaafay magaalada muqdishona waxaa maalintii labaad ka socda shirka madasha wadatashiga qaran haddaba maxaa shirkaas laga fili karaa siyaasiga muuse cali jaamac ayaa falanqaynaya madashaas dadka jooga waxay diyaar u yihiin kuwii hore oo dhacayna inay xukunka kusoo naqdaan kuwa kaloo la joogaana inay ugu hiiliyaan inay mataqaanaa ay xukunka ay dib ugu soo laabtaan marka ma qabo wax dan ummad soomaaliyeed iyo wanaag ummad soomaaliyeed iyo horumar ummad soomaaliyeed meel looga talinayo maaha wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa uu muqdisho ka furay shir uu la leeyahay wasiirada dhiggiisa ah ee heer dowlad goboleed gargaar loogu talagalay dadka abaaruhu saameeyeen oo lagu qaybiyey degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida wuxuuna barnaamijku saaka idinka imaanayaa magaalada nairobi anigoo tolman ayaa idinla socodsiinaya waxaadna nagala socotaan dhammaan xarumaha raadiyo daljir iyo bogga internetka ee radio daljir com qodobadaas iyo dabcan xubnihii barnaamijkaba goordhow ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka waxaa stuudiyaha daljir ee magaalada gaalkacyo ka soo jeedinaya subeer sheekh cabdi subeer mahadsanid tolman taliya ku-xigeenka labaad ee ciidanka daraawiishta puntland cabdi axmed caashi oo hogaaminaya ciidanka daraawiishta ee puntland ee qandalo qabsatay ayaa waraysi uu siirada darjir kaga hadlay xaaladda degmada qandala oo xalaagta ciidanka puntland ay u heedeen iyo dagaalada ay la galeen kooxdii isku magacooday daacishta soomaaliya taliya ayaa waxa uu sheegay inay dileen ku dhowaad soddon ka mid ah meentiniintaasi ee daacish islamarkaana ay uga itaalroonaadeen dhammaan dagaaladii ay la galeen waxaana wuxuusay inay wateen baasaboorada dalalka afrikaanka sida ethoobiya iyo suudan ilaa lixdan qof ayaa raq iyo ruux midna lagu hayn kadib markii markab siday uu degay meel udhexaysa yeman iyo soomaaliya kuna dhow jasiiradda suqatra wasaaradda kalluumaysiga ee yemen ayaa shalayta waxa ay sheegtay inay ka war heleen warkaasi waxaa sidoo kale isla warkaasi tabisay wakaaladda wararka ee yemen ee saba waxaanay sheegtay in laba markab oo laga leeyahay austria iyo australia ay badbaadiyeen laba qof dadkii markabkaasi degay ay saarnaayeen afhayno hadlay waaxda saadaasha ee bakistan ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaarad laga leeyahay waddankaasi oo shalayta duulimaad hawada ku jirtay danyaal gilani ayaa u sheegay xalayta wakaaladda wararka ee faransiiska e f b in dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi ay dhinteen oo afartan iyo sideed qof ahaa rakaabkaas ayaa waxaa ka mid ah nin horey u ahaa heesaa laakiin haatan muslin ah oo daaci ah oo lagu magacaabi jiray junayd jamshaad ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee bakistan nawaas shariif ayaa waxa uu sheegay in welwel iyo welbahaar ay dareemeen markii shilkaasi uu ka dhacay bakistan diyaaraddan ayaa laga waayay raadaarka waxyar kadib markii ay ka duushay degmada jidraal ee buuraha waxaana ay ku socotay magaalada islaamabad guddiga qaramada midoobey ee dhanka jirdilka ayaa waxay ugu baaqeen dowladda waddanka sri lanka in baaritaan lagu sameeyo eedeymaha ku saabsan kufsi iyo jirdil in loo geystay maxaabiis islamarkaana xabsiyo ku xidhan guddiga qaramada midoobey ayaa arbacadii shalayta waxay ugu baaqeen xukuumadda waddankaasi ee colombo inay isticmaashay waxay ugu yeereen awood boliis oo ballaaran warbixin ay soo saareen guddigaasi oo toban khubaro ah oo madaxa bannaan oo xuquuqda aadanaha ayaa waxay taloon u soo jeedeen xukuumadda sri lanka xukuumadda sri lanka ayaa lagu yeeday kumanaan kunoo qof inay dishay oo rayda tani intii lagu guda jiray guluf military ay ku baabi'iyeen kooxdii colaadda shan iyo labaatankii sano ee waddankaasi ka waday islamarkaana sanadkii labada kun iyo sagaalkii cagta la mariyey ee tamil tigerska ugu yaraan lixdan qof oo rayda oo ay ku jiraan haween iyo caruur ayaa lagu dilay weerar cirka ciidanka ciraaq ay ku qaadeen goob dad rayda ay ku sugnaayeen meesha lagu magacaabo alqaym daraasiyin kale wadada ayaa la soo wariyey in la laayay xilli ay ku sugnaayeen meel u dhow xarun sarifka lacagaha lagu kala bedelo qaarkoodna mushaarka ay qaadanayeen waxaa la soo wariyey meelaha bartilmaameedka ee duqayntaasi lala beegsada inay ka mid ahayd suuqa xoolaha sagaal iyo toban caruur ah iyo laba-iyo toban haweena ayaa ka mid ahaa dadka weerarkaasi ku dhintay mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ee ciraaq ee sidoo kale ka soo jeeda goobtaasi ay wax ka dhaceen ayaa sheegay in weerarkaasi ay geysteen ciidanka cirka ee ciraaq ugu dambeyntiina diyaarada ay leeyihiin ciidanka badda ee maraykanka ayaa ku burburtay xeebaha koonfurta ee jaban iyadoo halkaasi ka socdo howlgal lagu baadigoobayo duuliyihii diyaaradaasi waday nooca diyaaraddan ahayd jet ayaa ku dhacday galabnimadii shalayta ahayd mar ay kasoo duuleysay meel qiyaastii boqol iyo labaatan mayl u jirta koonfurta bari ee magaalada iwakuni
aad ayuu umahadsan yahay subeer sheekh cabdi oo inala socodsiinaya warkii caalamka halkaas aad nagala socotaana waa raadiyo daljir ee u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka saaka iyo dunida gudagale ee waxaa saaka degan degmada qandala ee gobolka bari oo shalay ay ciidamada dowladda puntland kala wareegeen xogagii daacish ee muddada afartanka cisho ku dhow halkaas ku sugnaa waxaana mas-uuliyiinta dowladda puntland ay sheegeen inay si buuxda degmadaas ula wareegeen haddaba taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiisha ee dowladda puntland cabdi axmed xaashi oo ka mid a saraakiisha hogaaminaysa ciidamada dowladda puntland ee la wareegay degmada qandala ayaa waxa uu raadiyo daljir uga warramay sida ay wax u dhaceen iyo sida ay ku timid qabsashada magaalada qandala sidoo kale waxa uu ka hadlay khasaaraha dagaaladii dhex maray daacish iyo puntland ka dhashay taliyuhu isagoo jooga degmada qandala ayuu wuxuu khadka telefoonka ugu warramay cabdixakiin xuseen xasan oo ku sugan stuudiyaha daljir ee magaalada garoowe degmada qandala caawa waa boqolkiiba boqol dadkeedii baa yimi daacishkii iyo qurankii wixii meesha joogana waanu ka safaynay ma garat dagaal baanu la gallay meesha la yidhaahdo afbashaashi dagaal baanu kula gallay meesha tugal yidhaahdo cogolaheena dagaal baanu kula gallay meel qurub ka sokaysa halkaasa dagaal baanu kula gallay ma garatay waxaanu ka dilnay rag soddona ma garatay haya oo sideed meel ku dhimatay tobanna meel ku dhimatay lixina meel lixina meel ma garatay maydkoodii idinku ma dul istaagteen annagu haa sawiradii baanu wadnaa sawiradii annagu wax beenaa xaashaa wajuud dee qaar qarada aan lakala sawirin waa jiraanin laakiin inta badan macluumaadkii sawiradii waa wadnaa ma garatay saraakiil maanta hadlay waxay sheegeen inay soddon dileen soddon iyo shan dhaawacana ay jidho arrintaasi xaqiiqdeedu runta soddon soddon wy iyo soddon iyo shan dhaawacina waa jiraan annagu waxa weeye meeshu qar bay ahayd rag qarka la yaqaan baana ku jiray qarka la yaqaan oo qarka meesha ku dhashay oo meel kastoo ay galaan ugu galaya ayaa ku jiray khayaamo nimankaana nimanka waa bar qababa ma ahaba maba ahaba nimanka horaa la dagaalami karaa lamid maaha ma garat haddaad fiirisid awoodka cidda aada la diridheen ee intee la ekay awoodu nimanku niman hadda umaamuba ayay ahaayeen waxa ku jira oo aanu ka helnay baasabooro meeshii faldiyadaan ka qabanay saddex gaari waa ka qabanay waxaanu ka helnay baasabooro sudan ethoobiyan bidaaqado kale oo shisheeye dhammaana saxaafadaan usoo bandhigaynaa ma garata waayahay maydadka iyo cidda dhimatay aada aragteen ma jiraa cid deegaanka ah oo la gashay maya maya hal qof oo deegaanka ah hal qof oo deegaanka ah oo la garanayo kuma jirno waayahay ma- ee, maxaad kaloo aad munaasabeeda oo aanaan u tegin ilaa tobana anu nimankaa ma caddayn karo tobankaas anagu aanaan arag laakiin oo ciidankii dagaal ciidan baa la dagaalamay laakiin inta kale qof degaana oo ku jira ma jiro xaggee baad ku qiyaasteen inay dadkaasi ka soo jeedaan ma soomaalida ma ajaanib baa ku jidha dadku gobolay jooga soomaali weeye soomaali weeye baydabay u badan yihiin xamar baa ku jira waxaa ku jira xudur waxaa ku jira jilka shanaad baa ku jira ankee oo qaar ka soo jeeda ma garatay macnaha waa gar moobilo ay wataana waa hormuud badanaaba ma garata waa gar
dee waxaan nimankaas dabkaasaa ku dhacay annaguna wadda dheer baan soo maray oo shan boqol iyo xoogaa kilomitira dhulka badda iyo cirka iyo dhulka badda iyo waa kaga nimi dhulkaba Eh, wa- Hadda iyo waayahay ciidanka ciidanka aan afeeyey waa ciidanka dhulka soo maray waayahay meelo yaryar bay ku leexdeen wixii waxay haysteen alaab waagahay taliya waagahay taliya ma jiraan in ciidamo shisheeye ay dhinaca eh, cilka ay idinka caawiyeen annagu wax shisheeyaha oo na caawiyaa ma jiraanin annaga ciidan b s f la yidhaahdo oo ciidanka dowladda puntland ayaa nala socday shisheeye kale oo nagu aana naqaan oo aana aragin ma jirto ma jirto puntlandna waa la yaqaan weliga bisay u guulaysan jirnay dadka qurunka ah oo qaacidada ah isaga ugu guulaysan jirnay waa la yaqaanaa dagaalkana waxa weeye hore baa dagaalla loola galay markhaanti baana soomaali ka tahay dadweynaha olan waxaan leeyahay ku kalsoonaada ciidankiina wax annaga caawimo ah oo caalamku midhaa xamarya bay caawiyaana annaga caalamku wixii lagu caawiyaa ma Waa- jiraan waayahay haatan annaga annaga isku filan puntlandna hala ogaado inaanay inaanay puntland cayaar lagu joogi karin qardaan lagu qabsan karin meel kale lagu higisi karin Eh, waxaa la sheegayaa wararku sheegayaan in eh, ma- meesha aad ka timaadeen ay idin damamareen oo dhinaca magaalada boosaaso ay wax ka jiraan ma jiraan nimankaa xarashkoodii iyo balambalkoodii iyo hoogoodii wax ka jiraan ma jiraan waxaanu ku kalsoonnahay dalka dalka dadka iyaga meesha degan hadda wixii baxsaday iyo dhaawaca isjiidanayay meel kasta ay ku sugan yihiin annagu hadda waa naqaanaa ma garat waayahay magaalada eh, qandala haddaynu ugu soo laabano eh, waxaa la sheegayaa in ay miinooyin iyo wa- al- aaladaha qarxa ay uga tageen magaalada arrimahaasi ka warrama may may ragaada waa baaqay waa eegnay meel kasta jidka saddex jeer bay meelad loo dhigeen saddexdii meeloodna waa ka saaray labadii meelasta waa ka dilnay laba meelood waa ay dhigeen labadii meelastaba sawirkoodii waa haynaa waa ka dilnay ma garata waayahay haddaad sawir guud ka bixisid magaalada oo maanta aad qabsateen dhinaceebay u baxeen eh, eh, ciidankii maamulayay qandala eh, muddada afartanka beri ku dhow nimankaasi meesha aan kula dagaalamay kama sokeeyaanin meesha aan kula dagaalamay saddex gaarigay ay haysteen gacantaan ku haynaa shidaalkoodii saldhigoodii sawiradoodii laabtoobadii waa qaadan waayeen sabti ugu jirnay gacantaana ku haynaa waa caankaasi waana arki doontaa waa arki doontaan media ka arki doontaan waxaan malayn mayno inay is-urursi dambegelayaan laakiin meelna looga harimayo meel kasta oo a- a- ay tagaanna annaga cid baa noo joogta waayo dadka iyagaa ku kalsoonahay dadku waa la fahmay nimankaasi waxay yihiin meel kasta oo ay marayaan dhulku waa dhul xiji xijiyaa laga gurtaa xijiyada ayaa meel kasta qof baa jooga ama dad baa shacab baa jooga waana la soo waranaya waana ka warhelaynaa meesha ku jiraan waa yar tahay meel kastana nalaqaaqooda waa la soconaa waayahay ugu dambayntii em, dadkii ka barakacay degmada qandale ee gobolka bari eh, ayagu xaggee ku sugan yihiin mase kusoo laabteen degmada caawa aad joogta hal qof ugumaana inan hal qof bisado wareeray oo biyalaani ku dhacday iyo cunno xumo oo markayna arkeen lagu soo horday dee inkaar bay geysteen waa niman inkaaran eh, hawayaan iyo dad iyo dad masaakiin oo qaxay iyo waxay geysteen wax lala yaabay weeye ma garata dadkii annagu dee galabtaan meesha qabsanay fariin waxaan u dirayaa qandala waa xor ciidankiiniba dad dadweynihii qandala ka qaxay waxaan ka codsanaynaa dadka ama dantooda ku jirta inay magaaladooda yimaadaan magaaladooda inay yimaadaan cadowna ayaan uga biqin oo aan gacanta ku hayno qofna aanaan ugu tegin weliba cabdi axmed xaashi taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiisha ee dowladda puntland oo ka mid ah saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ay dowladda puntland kula wareegtay degmada qandala oo isagoo qandala jooga cabdixakiin xuseen xasan khadka telefoonka ugu warramayey magaalada muqdishona waxaa maanta maalintii labaad ka socda shirka madasha wadatashiga qaranka kaas oo ay leeyihiin madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hogaamiyayaasha dowlad goboleedyada iyo dabcan beesha caalamku waxaana qodobada ugu waaweyn ee shirka horyaalla ka mid ah habkii loo qaban lahaa doorashada dalka soomaaliya ee muddada saddexda jeer ah dib u dhacday haddaba shirkaas maxaa laga filayaa haddaba su-aashaas iyo kuwo kaleba waxaan weydiinay siyaasiga muuse cali jaamac oo si dhow ula socda arrimaha siyaasadeed ee dalka soomaaliya wuxuuna u warramay xasan haykel Ah, bismi illahi raxmaan raxiim Eh, ugu horreyntii horta waan salaamayaa radio daljir Eh, salaan kadib waxaan leeyahay eh, arrinta dadkao dhanna u muuqata horta ugu horreyntii waxaa wax wada oo arrinta maamulkeeda gacanta ugu jiraa dowlad dhacday oo waktigeedii u dhammaaday laakiin beesha caalanka ayaa waxay u sahashay fursad ay shuruucdii iyo qawaaniintii dalkao dhan ku inqilaaftay oo ay samaysteen gole la yidhaahdo madasha eh, wadatashiga qaranka madashaas dadka jooga waxay diyaar u yihiin kuwii hore oo dhacayna inay xukunka kusoo naqdaan kuwa kaloo la joogaana inay ugu hiiliyaan inay mataqaanaa ay xukunka ay dib ugu soo laabtaan marka ma qabo wax dan ummad soomaaliyeed iyo wanaag ummad soomaaliyeed iyo horumar ummad soomaaliyeed meel looga talinayo maaha waa meel lugooyo iyo marin habaabin iyo xukunka sidii loo soo ceshan lahaa looga tashanayo laakiin wax ummadda dan u ah ma qabo halkaa in laga in in in lagu lagu falaaqeynayo ama mataqaanaa laga hadlayo
waayahay arrimaha la sheegayo in shirkan looga hadlo waxaa ka mid a amniga doorashooyinka xubnaha aqalka hoose oo muran ka taagan yahay gaar ahaan gobolada waqooyi iyo dhinaca puntland oo xubno ay sheegayso in la raaciyey maamulka somalilan markaas le aragtaa qodobadaa looga hadlaya iyaga arrintaas waxaan waxaan waxaan waxaan soo dhaweynayaa horta dee maadaama wixiiba ay waxay wax xaaraan ahayn oo yn xalaal ahayn qadiyadda somaliland markaan ka hadalno somaliland waa maamul gooni u istaagay oo ilaa xad leh anagu soomaaliya waxba ku darsan mayno banaankaan taagannahay yacni dad yar oo xamar jooga waa waxaa laga soo aruurinaya hoteelada iyo meelahaas markaasaa waxaa laleeyahay waa xildhibaano matala somaliland waxaan u malaynayaa inay tahay danna in loo gafayo dadkaas somaliland danna in loo gafayo soomaalida kale oo yacni kudlad xildhibaano ah oo dawladda meel u yaal weeye horta waxa meesha yaal marka kooxdaas xildhibaanada oo dawladdu ay rabto inay doorashada ku gasho yaa waxaa isku haysta laba qolo qoladan reer puntland iyo kuwa maxaa la dhahaa federaalka marka waxaan qabaa wax qadiyad ummadeed inaanay meesha ole yacni wax kala jiidasho oo oo oo shaksiyaad dana shaksiyaada baan qabaa inay tahay wax macno weyn sameyn sameynayan uma arko
waayahay marka maxaa is leedahay muuse cali jaamac xilligan shir madasha wadatashiga qaran in muqdisho lagu soo beego lagu qabto ahmiyadda uu leeyahay ummadda soomaaliyeed maxay tahay ahmiyaddaas laga leeyahay
aniga waxaan qabaa beesha caalamka ayaa waxay ugu talagashay in uu cambaign samaysto madaxweynihii muddadiisu dhammaatay waayo shirkan wax macno uu samaynayo male waxaa jira guddi doorashaa jira iyo guddi xaliil khilaafaad wixii la isku hayo oo khilaafaadka waxaa loo dirayaa guddiga maxaa la yidhahdaa xaliilta khilaafaadka laakiin waxaa iyadana mudan in hoosta laga xariiqo guddiyada doorashadu ma yihiin guddiyo xalaala oo madax bannaan oo cadaalad u samayn kara dadka xasan sheekh guddiga doorashada waxaa guddoomiye u ah abukaato cumar dhegey waa la taliyaha madaxweynaha xagga sharciga afhayeen waxaa u ah ninka la yidhaahdo kaynan waa la taliyihii madaxweynaha xagga siyaasadda marka yani waxaa arkaysaa guddiyo aan si cadaalada loo samayn ee dad cambaign iyo doorashada inay maamulaan raba ay samaysteen musharaxiinna ah marka hadda wixii baaba wuxuu yahay wax aan hortii xalaal ahayn marka ma qabo wax dan ummad soomaaliyeed iyo shirkaa looga hadlayo ee waxa weeye cambaign doorasho oo madaxweynihii dhacay uu samaysanayo uuna rabo inuu ku kasbado xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta golaha sare loo doortay oo mataqaanaa ka soo baxay doorashadii doorasho kusheegii ka dhacay dalka maaragta waayahay muddooyinkii u dambeeyey sidaa la socotidba doorashada xubnaha aqalka hoose ayaa gobolada dalka ka socotay waxaa soo baxay cabasho kasoo yeeraysay ergooyinka qaarkood gobolada dalka sida galmudug koonfur galbeed jubbaland puntland waxaa lagu eedeynaya madaxda maamul goboleedyada dalka in ay faraha kula jiraan doorashada guddiga doorashooyinkana iyagana dhankooda waxaa eed loo soo jeediyey in ay ka gaabiyeen howshii loo igmaday marka musuq muwaasuqaasi iyo laga soo sheegaya doorashada xubnaha aqalka hoose iyo walaaca siyaasiyiinta u loolameysa ama rajada ka qabta inay kursigan ay ku fadhiistaan maxaa is leedahay laba kun iyo toddoba iyo toban waa lagu gaarayaa maadaama arrimahaasi ay soo baxayaan anigu waxaan dhihi lahaa horta dee ninkii maanta doorashadan yidhi waa ka qayb galaya waxaan u malaynayaa inuusan ahayn nin waxgarada oo siyaasiyad bisil waxaa jira guddi doorasho oo ay maamulayaan nimanka musharaxiinta ah guddi khilaafaad oo iyagu ay magacowdeen hantidii ummadda oo laaluush lagu bixinayo ciidamadii iyo awooddii dawladda oo lagu cagajuglaynayo oo dadka loogu hanjabayo yacni ninkii aniga ma qabo nin eh, muwaadin caadi ah oo cadaalad raba oo si mataqaanaa xalaala in wax loo doorto la rabo ani ma qabo meel uu wax ka dooni karo inay tahay waa shabakad xiran dad gaara u xiran nimanka gobollada jooga oo ah maxaa la dhahaa madaxweyneyaasha gobolladana waxay u shaqeeyaan nimanka musharaxiinta qaarkoodna waaba musharaxiin maxaa dhahay ninka koonfur galbeed jooga shariif xasan waa musharax ka waran musharaxii baa wuxuu dooranayaa guddigii doorashada wuxuu soo saarayaa maxaa la yidhahdaa guddigii xalinta khilaafaadka dee ninkaas liista uu qoray baa usoo baxaysa marka ninkii yidhahda ninkaasaan meesha kula tartamayaa anigu waxaan qabaa nin wax kala gartay inuusan ahayn xilligaana nin damiir leh oo muwaatin ah ma aha doorasho uu ka qayb galo ma- maxaa dhacay meel uu kasoo galo iyo meel uu kaga midna ma laha maaragta waa gartay een, dhanka kale beesha caalamka walaac ayay ka muujisay een, doorashada een, soomaaliya een, ergeyga gaarka qaramada midoobay master katin oo hadlay waxa uu sheegay shalay in laba kun iyo toddobiyo toban doorashada aysan ka dhici een, dibdhici karin een, maxay kula muuqataa een, hanjabaadaasi kasoo yeeraysa beesha caalamka
wallahi beesha caalamka handadaadeedu waxa waaye qawda maqashi waxna u qaban waxay raalli ka yihiin in mataqaanaayey xasan sheekh uu meesha ku soo noqdo maxaa dhacay taariikhyan markaan xoogaa yar dib u noqono waxaa jiray mar beesha caalamka iyo is afgaran waayeen hoggaankii ama dadkii madaxda ka ahaa dowladda federaalka waktigii cabdullaahi yuusuf axmed waxaa dhacay iyagoon meel usoo laaban ninkii oo mandeedkiisu afar sano ahaa asagoo laba sano shaqaynaya waxaa la yidhi waryaa ka deg bax dalkana ma aadi kadhide waxa waaye ama yemen ama uganda aadaysaa shaqadii waa laga wareejiyey baarlamaankii jiray baa baarlamaan leeg lagu daray waxaana lasoo doortay sheekh shariif marka beesha caalamku waa nimanka waxaa samaynaya marka ma qabo ee hadday si daacada ay u- ay wax u qabanayaan waxay ahayd xasan oo waktigiisii dhammaaday inay dadka ka fariisiyaan waddankana loo qaban qaabiyo doorasho cusub oo dad cusub ay ka qayb galaan oo dad dhexdhexaada ay maamulaan ummaddana mataqaanaa ee dad marxaladan ka bixin kara lagu soo dooran kari laakiin dhammaan aflaantan iyo riwaayadan oo dhan waxaa loo dhigayaa in xasan sheekh iyo dadkii weheliyey inay xukunka kusoo laabtaan iyo ragga gobollada u jooga oo madasha ka mid ah marka een, eh, musuq maasuqa heerku gaaray yacni hal boos hal kursi oo golaha sare ama golaha hoose ah baa waxaa yani dadkii ku tartamaya waxay bixiyeen hal milyan oo dollar wadankiina waxaa ka jidha abaar iyo muxuu ahayey aafo oo rabaaniya oo aan welina soo marin taariikhda soomaaliya intii kollay aniga aan garanayo nin weyn baan ahay Eh, marka musuq maasuqa heerkaas leeg oo hal kursi lagu gadanayo hal milyan yacni waxaa kutusaysa ninkaas inuu diyaar u yahay inuu rabo jago wasiir oo wixii ummadda loo keeno inuu qaato maxaa dhacay kharaj intaa leeg baa ka baxay mushaarkiisa afarta sano ma buuxin kadho intaas marka xikal waxaan rabaa inaan kuu sheego meeshaan waxaan maanta ninkii raba kursi inuu ku fadhiisto oo meeshaa wax ka doono oo damiir leh oo muwaatina waxaan qabaa inuu qaldan yahay
waayahay dhanka kale een, siyaasiyiinta qaarkood waxay qabaan fikir ah in doorashada soomaaliya een, faragelin lagu hayo oo wadamada qaar farta lagu fiiqa waxaa ka mid a een, isu taga imaaraadka carabta oo kale maxay tahay imaaraadka danta uu ka leeyahay soomaaliya sanadkan
arrintaas si sahlan haddaan kugu jawaabo imaaraadka iyo turkiya waxay isku haystaan soomaaliya soomaaliya suuqa ugu weyn oo ay ka adeegato waa imaaraadka turkiyana hadda waxay la wareegeen dekadii ugu weyn ee dalka ee muqdisho waxayna rabaan inay eh, bis- ganacsi ahaanna inay awood ku soo galaan yacni ganacsatada soomaaliya iyo interestka soomaaliya ee businesska waa waxaa la rabaa in laga soo wareejo dubay oo loo wareejo ankara waxaana wakiil u ah arrintaas oo hormuud u ah xasan sheekh turkigana way isku xiran yihiin waana asxaab marka dee conflict dhaqaale oo i- eh, imaaraadka iyo turkiya ka dhexeeya waaye laakiin waxdana ummadda soomaalida ugu jiraa ma jiraan faragelintaasna qolo walba qoladii u adeegi lahayd oo danahooda u fulin lahayd bay doonayaan inay meesha kusoo baxaan lacagayna bixinayaan taas waxaa waraa qof kasta oo soomaaliya oo il- ilaa xad garaad ku filan leh ayaa garan kara arrintaas
waayahay ugu dambeyntii marka xildhibaanadan cusub ee haatan ee lasoo xulayo aqalka sare iyo aqalka hoose maxay kaga duwanaan karaan marka xildhibaanadii hore ee haatan waktigooda uu dhammaaday maxaa laga fili karaa iyaga
wallaahi hay kale horta nasiib darro waxaa dhacay doorashadii ugu xumayd ugu musuq maasuq badnayd ugu qaadarayd ayaa ka dhacday dalka maadaama waxa saas u dhacay oo fawaaxishka oo xishood darrada ah shakhsiyaadka ka soo bixi kara ilaahay waa ina waa ina solonsiin karaa inuu dariiq toosan inagu duwo oo iyagana ilaahay uu hanuuniyo laakiin bahashaas ninkii wax ka soo qaatay oo wax ka helay waxaan qabaa ama inay yihiin aqaliyaad yar ama inayanba jirinba oo ay yihiin dad dano iyo ganacsi iyo interes u socda oo lacagii ka baxay maxaa dhacay waagii hore hal afar nabadoon iyo isin baa wax la siin jiray haddii wax la bixiyo lacag adiga markay u badato toban kun oo dollar ayaa ka bixi jiray qofka musharaxa ah maanta waxa waaye intiina lacag buu siinayaa kow iyo kontonkiina lacag buu siinayaa marka waa nasiib darro nin kursi gatay oo lacag isaga uu kala baxay ku tegay meesha ma qabo dan umadeed iyo horumar iyo mustaqbal wanaagsan in laga sugi karo aniga sidaasaan aaminsanahay muuse cali jaamac oo xasan haykal u warramayey barnaamijku waa saaka iyo dunida wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliyana waxa uu shalay ka furay magaalada muqdisho shir uu la leeyahay wasiirada dhiggiisa ah ee heer dowlad goboleed ee dalka soomaaliya shirkaas ayaa diiradda lagu saarayaa habka ugu wanaagsan ee wasaaradaha arrimaha gudaha ee heer dowlad goboleed iyo heer federaal ay u wada shaqayn karaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa ayaa shirkaas furitaankiisii khudbadatan ka jeediyey farxad ayay ii tahay inaan kulankan maanta ka soo qayb galo runtii waxaana ogaan kara laba sano ka hor markii la idaariyey ma qorno inta badan dayriga maalinlaha ah soomaalidu ma qorto laakiin markii la idaariyey wax xiriir ah oo dowladda federaalka ah ee markaas laygu wareejiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee nagala dhexeeyey wasiirada dhigeenna ah ee heer dowlad goboleed ma jirin waxaan kaloo xasuustaa oo runtii in ayadana la sheego mudan xiriiradan quruxda badan leh waxay ka soo bilowdeen heerka qaran markii la aasaasoo madaxweynuhu ku dhawaaqay madasha hogaamiyaasha qaranka waana midda hadda maantay ruuxeeda qabsoomaysa oo keentay broseskii doorashada waddanka in looga heshiiyo waddanka gudihiisa waxaad ka warhaysaan dhammaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka markii doorashada laba kun iyo labayo tobankii runtii oo garowe iyo gaalkacyo one iyo garowe one iyo garowe two iyo in badan oo ka mid ahoo dibadda laysla tegay laga reebo sanadkan waxaa lagu guulaystay doorasho ka sal ballaaran doorashooyinka hore oo la samayn jiray in la qabto ayadoo waddanka gudaheeda lagu qabtay taasna waxay ku timid wadahadalka iyo madasha la sameeyey madashaas markii la sameeyey annagu runtii dadkii ugu horreeyey oo ka iftiin qaataan ahayn waxaan samaynay sidii la sheegay madal ay isku wareystaan wasiir wasaaradaha arrimaha gudaha ee federaalka iyo heer dowlad goboleed oo aan aaminsanahay in kulamadoodu ay gaarayaan ilaa toddoba ama siddeed kulan sanad iyo barkii lasoo dhaafay waxaa maanta marka noo suurto gashay mudanayaan iyo marwooyin in madashii federaalaynta maadaama mas-uuliyadda federaalayntu ay saaran tahay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka madashii federaalaynta in laga waasiciyo wasaaraddii arrimaha gudaha lana gaarsiiyo dhammaan wasaaradaha xiriirka la leh oo wasaarado dhigooda ah oo ay shaqeeyaan sidii looga wada shaqayn lahaa oo arrinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowladda federaalka ka dhexaysa wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan odowa oo ka hadlayey shir shalay ka furmay magaalada muqdisho ay leeyihiin wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee heer dowlad goboleed magaalada cabud waaqna waxaa ka dhacday xaflad lagu soo bandhigayay deeq loogu talagalay dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixin arrintaasi la xidhiirtana waxaa istuudiyaha daljiray magaalada cabud waa ka soo jeedinaya ayaanle cabdulaahi jaamac deeqdan oo isugu jirtay sonkor iyo bariis oo ay xarunta dadka dhimir kala ee shifo mental hosbital caabudwaq ay soo gaarsiiyeen hay-adda aan dawliga ahayn ee wojker oo ka shaqaysataa kulaynta dadka danyarta ah ayaa waxaa munaasabaddii lagu wareejinaya deeqdan raashinka ah ka soo qayb galay maamulka iyo shaqaalaha xarunta dhimirka ee caabudwaaq doctor cabdiraxmaan cali cawaale xabeeb ayaa ugu horrayn sidan ka sheegay goobta waxaa nala taagan maryan maxamed jimcaale oo ka magac dheer maryan jacayl safar dheer bay soo gashay waxaan taaganahay shifo mental hosbital ayaan taaganahay cisbitalkan oo ah cisbitalka ugu weyn soomaaliya marka laga hadlayo oo dhan farxad bay noo tahay maryan hadda inuu kugu soo dhoweyno maryan maxamed jimcaale maryan jacayl oo ah guddoomiyaha ururka wojker ayaa sheegtay in deeqda raashinka ay tahay lacag laga aruurshay gabdho soomaaliyeed oo ka damqaday walaalahooda dhimirka ka xanuunsan waxaan dad soomaaliyeed oo gabdho ah ee ku nool waddanka ingiriiska baan markaan soo baxayan waxaan ku yidhi warbal icaawiya si haddii aan tago aan qof wal ilaahay ou laba qofood haddii aan wax u gedi karo ama aan baahi maalin ka bixin karo gabdho badanaa iisoo gurmadoo soomaaliyeed ummad soomaaliyeed ee dadka dhimirka ka xanuunsan ah ee adduunyada maanta waxaa lagu nool yahay oo waddanka soomaaliya aan ku aragna in la yidhaah iisoo tuur toban shilin iisoo tuur wax qofka iisoo tuur iska daaya aanan garanayn ilmuhu dhalay aanan garanayn wuxuu xiran yahay aanan garanayn wuxuu cunay ayaan aada iyo aada uga xanuunsanay waxaan u mahad celinaynaa guddiga maamulkan isbitaalkan aniga anuuna waddanka joogin baan fiirsaday oo aan arkay isagoo dad soomaaliyeed oo qurbajooga ay dhiseen maalintaasaan go-aansaday weligay aan meeshaan ma imaanin iraade xaaji guuleed oo ka mida guddiga xarunta dhimirka iyo guddoomiyaha xarunta cabdirasaaq jaamac garas ayaa ka mahad ceshay deeqdan raashinka ah walaashay maryan xilqaanka isxilqaantay mahad gaaraan kuu celinaya mahad waxaan kaloo u celinayaa gabdhaha sharafta leh oo maamo maryan ay ka timid oo isukaayo soo xilqaamay oo soomaal oo dhan isu soo xilqaamay oo walaalahood isu soo xilqaamay ayagana afar iyo tobanka iyo boqolkaa ku salaamaynaa qur-aanka caddadiisa aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa mahad ilaahay baa iskale mahad waxaan u celinaynaa ururka woske oo ay guddoomiyaha u tahay maamo maryan maxamed jimcaale aad iyo aad baan u taageeraynaa mahad ballaaran baan u celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa meesha ay naga soo xusteen masaafadii ay jirto meesha ay naga xusuusteen baahidayo aad iyo aad maan arag qof naga soo xusuustaa hooyadii qof meeshaas kaleeto kaa maqan baahidaada dhawaantiisa ku ogna aad buu mahadsan yahay aad baan usoo dhawaynaynaa waxaan ka guddoonnay waxay noo keentay raashin badan oo aad iyo aad ama ugu qancnay bay noo keentay wayna soo gaarsiisay deeqday noo soo urursay ujeeddadii ay ka lahayd oo inay masaakiinta ku kaalmaysaan wayna soo gaartay oo waynagu kaalmaysay ayadan aad baan ugu mahad celinaynaa waxaa weeye waxaan is leeyahay maalmo raashinka hadda naloo keenay maanta ma jirin maalin ay kaga baaha badan tahay isbitaalka shifra ma jirin maanta maalin uu ka baahi badan yahay sababtuna waxay tahay xilligaas oo lagu jiro dadka meesha ku xaraysan boqolkii toddobaatan sideetan waa dad reermihii ku taxalluqo xoolo dhaqata ah abaaraa dhacay markay abaarihii dhaceenna dadkii wax kii dhinsiin jiray oo wax fuudin jiray oo ku taxalluqay dadkaas waa la waayay isbitaalka guud ahaan hadda waxaa jooga bukaanka xalabkooda waa saddex iyo toddobaatan qof oo toddoba qof ay dumar tahay horta gobollada dhexe dhammaan gobollada dhexe deegaankan gobollada dhexe waa laga keena qaybta labaad culayska labaad leh waxa weeye xuduuddan ka seexdeen xuduudda etoobiya ee kibirka shanaad isaguna waa qaybta labaad qof qof badan ilaa adigu dad qaar ka mid ka yimaadaan ilaa deegaamadan puntland ayagu aad nooguma badna waa qof qof culays weyn baa saaran iminkan abaaraa jira dadkii qurba joogta ahay awal iyagana gacan ka geysan jiray isbitaalkan dhimirka maxaad ayagu fariinahooda marinaysaa dadkii isbitaalka dhisay way ku mahadsan yihiin dhismihii isbitaalka si fiican bay noola dhiseen waana noo qalabeeyey maxaa yeeshe intii ka dambeysay is-arag badan maanaan lahayn waxaan leenahay xilligii isbitaalka aad dhisteen baahidii aad u dhisteen way sii badato way sii laban laaban awal deegaankaad ku talagelayseen mid ka badan baan culayskiisa soo fuulay xilli adagna waa lagu jiraa waxaad xusuusataan inaynaa dayicin hantidii badnayda ood geliseen isbitaalka
qaar ka mida dadka ku xaraysan xaruntan ayaa sheegay halkaas waxaa ku qoran qaadku intuu kuu jiraa cudurka dhimirkuu jiraa neerbaha iyo qaadku waa isu diran yihiin dadka marka waxaan dadaan waxaa waaye laantan ka hadlaya tiida baan ka hadlaya dhammaan inta cudurka neerbaha qabto adduunka ku nool ha iska helayaan qaadka iyo sigaarka iyo dharaagiska iyo wixii la mid ah waa iga dardaaran kow waay taas haddeertaan waxaan ka hadlayaa bukaanka iyo sida nooga hayo iyo meesha nooga hayo waxa waaye annaga waxaa mas-uul naga ah dhammaan dadka meesha ka shaqeeya oo dhan haddii aniga maalowt waxaan isu day inaan fakado derbiga ayaan ka booday waan cararay magaaladaan tegey sidii simbirtaa la soo dhufaa wadabaha laga qooya anoo saas iyadaa la egtaa hooyadii say ii dhaqaale si ka daran ayay dhaqaaleeyaan waxay ii ilaashadaan maxaa kaa galay si ilmaha ay dhaleen oo kale way jecel yihiin xabadka ay geliyaan waa mahad buu cadeeyey halkaa lagaa keenay laga keenay magaalada cawda joogana magaalada
haye cawda waxaan ku faraxsanahay waftiga nooga yimi maanta xamar iyo meel kasta iyo UK meel kasta ayaan ku faraxsanahay horta marka koobaad marka labaadna dadkii asaasay kuwa hore iyo kuwa dambe waa kusii faraxsanahay meesheen waa meesha booqashada loogu yimi berrina waa loogu imaan doonaa maanta waa loogu yimi midda labaad qof walba oo xanuunsan oo islaam ah allah ha caafiyo qof walba oo dhibaataysan oo islaam ah oo muslim ah kurbada allah ha ka faydo dadka dhibaataysan oo khaasatan caafimaadka halkaan u joogana khaasatan isbitaalkaana si degdega oo sireeca cudurka allah uga qabo ayala cabdulaahi jaamac radio daljir aabo
haatanna waa xubnihii barnaamijka aan ku hormaro xubintii isboortiga cabdiraxmaan yemani ayaa ina la socodsiinaya
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamadii ugu dambeeyey ee wareega ah champion league heerka gruubyada ayaa lasoo gebagabeeyey waxaana loo soo gudbay wareega lix iyo tobanka kooxihii kaalmaha koowaad iyo labaad kusoo kala baxay kuwo habeen hore ayay soo baxeen kuwana xalay ayay soo baxeen kulamadii la ciyaaray haddaan fiirino nadiga liga warsow ayaa hal iyo eber waxay uga badiyeen nadiga sporti lisbon lagu magacaabo halka nadiga brusia dirtamud iyo real madrid ee garoonka santiago barnaabo ku wada galeen labiyo labo waxaana kaalinta labaad kusoo baxday nadiga real madrid halka nadiga jarmalka ee brusia dirtamud ay kusoo baxeen kaalinta koowaad ee gruupka f gruup jina f c copenhagen ayaa waxay labiyo eber uga badaysay nadiga club ruuj lagu magacaabo halka boorto ay shan iyo eber nadiga lester city oo markii horeba soo baxay uga badisay lester ayaa gruub g kusoo baxday kaalinta koowaad halka nadiga boorto ay kaalinta labaad kusoo baxeen gruub hajna nadiga yuventus ayaa labiyo eber waxay uga badiyeen nadiga daimono zergeb lagu magacaabo nadiga yuve talyaaniga ayaa kaalinta koowaad afar iyo toban dhibcood kusoo baxay halka leon iyo nadiga zavelia ay ku kala baxeen eber iyo eber waxaana kaalinta labaad kusoo baxday nadiga zavelia ee spain gruub ina nadiga bayer liverkuson ayaa waxa ay saddex iyo eber uga badiyeen nadiga monaco halka nadiga tottenham ay saddex iyo hal uga badisay nadiga mosco waxaana nadiga tottenham guusha ay gaadha aysan ahayn mid wax u tiraysaa maadaama kaalinta koowaad gruub e nadiga monaco ay kusoo baxeen halka labaadna bayer liverkuson ay kusoo baxeen
iminkana waa xubintii wargeysyada iyo xuseen cabdi jimcaale madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saaka ee dunida alaaba waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeyey ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku horumaro wargeyska washington bost ee ka soo baxa waddankaasi maraykanka wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay madaxweynaha la doortay ee waddanka maraykanka donald trump oo bartiisa twitterka ku qoray hadallo uu ku weerarayo waddankaasi shiinaha donald trump ayaa xukuumadda beijing ku eedeeyey in ay qalqalgelinayso lacagta maraykanka ayna la wareegayaan shaqooyinkii dhammaan waddanka maraykanka waxa uu sidoo kale ku eedeeyey in ay sii xoojinayso awooddeeda militari iyadoo saldhigyo ka dhisatay koonfurta badda shiinaha maraykanka ayaa horay ugu dhaleeceeyey shiinaha hoos u dhaca ku yimid qiimaha lacagta dollarka ee waddanka maraykanka maraykanka ayaa sidoo kale horay u sheegay sida wargeysku uu qoray in xukuumadda beijing ay joojiso sheegashada jasiiradda koonfurta shiinaha oo dalal badan ay sheegtaan jasiiraddaasi waxaa ku sugan ciidamo maraykan ah dalalka sheeganayana waxaa ka mid ah waddanka jabaan hore ayaa xogayaha arrimaha dibadda ee waddankaasi maraykanka john kerry waxa uu kula teliyey kooxda donald trump ee ku howlan la wareegista xukunka in la tashi ay la sameeyaan wasaaradda arrimaha dibadda ka hor inta aysan xiriir la samaynin hogaamiyaasha shisheeye markanna waa wargeyska basan wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay fanaanadda caanka ah ee jeni jackson oo markii ugu horraysay xijaab iyo jilbaab ku soo bannaanbaxday fanaanadda heesaha caanka ku ah islamarkaana ah gabadha keliya ee la dhalatay boqorkii fanka michael jackson ee lagu magacaabo janet jackson oo konton sanno jir ah ayaa markii ugu horraysay soo xidhatay jilbaab iyadoo ka dukaamaysanaysa caasimadda dalkaasi britain ee london fanaanadda ayaa gacanta haysatay ninkeeda carabka milyaneerka ah ee wisam almana oo kow iyo afartan jir ah oo ay guursatay sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii una leedahay uur ay mar dhow dhigi rabto lamaanahan ayaa caadi ahaantooda deggan magaalada dooxa ee dalkaasi qatar waxaana ay magaalooyin waaweyn ee sida london iyo new york iyo meelo kale u tagaan dalxiis iyo dukaamaysi janet jackson ayaa isbeddel dhanka diinta ah iyo labiskaba ku yimid kadib markii ay guursatay ninkan muslimka ah waxa ayna horay u soo martay laba guur oo aysan wax ilmo ah u dhalin xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaas
barnaamijkii saaka iyo dunidan akhyaarey waa naga intaas wuxuu barnaamijku saaka idinka imaanayey magaalada nairobi ee dalka kenya dhammaan xarumaha raadiyo dalshir iyo bog internetkana waad nagala socoteena intaan barnaamijkan lamida ku kulmayno waa toolmaan oo idin leh nabadgelyo